Soomaali waa mid waa uliyo maydhax mataana weeyo meel bay ka wadag idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka faaqida duwarka
idigay bidixi ma ka maarantaa mar kale subax wanaagsan akhyaartan dhegaystayaal haatiri mabeel kasta aad joogtaan waa subaxnimo arbacaa taariikhduna waxay ku beegan tahay shanta bisha afraad sannadka labada kun toban iyo todobada qodobada barnaamijka faaqidaada wararkaaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ka shaqayn doonto sidii loo heli lahaa shuruuc qeexaya sidii loo wadaagi lahaa khayraadka dalka maadaama dalku uu qaatay nidaam federaal ah barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo arrimaha dhiyaarmo kale ka hadlaya sidoo kale qodobada barnaamijka waxaad ku maqli doontaan wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka looga baahan yahay in ay furaan waddooyinka ay goodoomiyeen maleeshiyaadka ururka argagixisada shabaab barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku guulaystay in ay kala qaadaan maleeshiya beeleed maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayay ee deegaano hoos yimaada degmada balcad ee gobolkaasi qodobadaasi kuwa kale iyo wararkai caalamka kuwa ugu waaweyn saaka ayaad ku maqli doontaan barnaamijka faaqidaada wararka anigoo axmed ayaa idila socodsiinaya mar kale ku soo dhowaada iyo mid ka mid ah kaalimaha suugaantaan ku daafurnayno ee sahwadaniga
Yeah. dhaalitaan hoogeena tumaan kala dhaalitaan. Kala dhaalitaan hoogeena tumaan kala dhaalitaan. Halkiyo dadkana derbiyo ahaa. Halkiyo dadkana derbiyo ahaa. Noqon baan ogeyn waxa uu darare dardaarankii.
kaalinta sugaan ay ku luuqeynayeen hobalada heegan isku duubdiba intaas aan kaga tallaabno waxa uu daafur ahaa barnaamijka faaqida daawararka
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka waratimi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka waratimi bidigay bidixi ma ka maarantaa
waa hagaag dhegaystayaal sida hordhaca barnaamijka aad ku baqasheen qodobka ugu horreeya ee barnaamijka ayaan markaansi anbaqaadaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ka shaqayn doonto sidii loo heli lahaa shuruuc qeexaya sidii loo wadaagi lahaa kheyraadka dalka maadaama dal- dalku uu qaatay nidaam federaal ah mudane mahdi axmed guuleed qadar oo ka hadlay munaasabad uu xilka kula wareegayay wasiirka cusub ee badaroolka iyo macdanta ayaa yidhi
wadaagidda khayraadka maxay dowladda dhexe xaq u leedahay dowlad goboleedyadu maxay xaq u leeyihiin oy ka mid tahay macdanta oy ka mid tahay eh, eh, shidaalka oy ka mid tahay cashuuraha qaadistooda waxyaabahaasi waa howlaha wasaaradda dastuurkuna ka shaqaynaysa wasaaradaha kale ee wada shaqaynta la leh ay soo eh, la xidhiiraya inay la caddeeyo sida khayraadka loo wadaagayo aynu ka wada shaqayn doono oo wasaaraddu u xil saaran tahay hay-ado kale oo dastuurka dib u eegistiisa iyo iswaafajinta dasaatiirta dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka shaqaynaya way jiraan oo iyagana inay eh, la la dhegaysto oo laga wada shaqeeya ay tahay khubaro caalamiyana waynu kaashan doonaayo nidaamkan federaalka in loo abtiriyo oo sidee bay dunida kale ugu dhaqantaa aynu eegno sidee baynu innagu ay tahay inaynu ugu dhaqanno sidee dunida kale dowlad federaalka iyo dowladaha goboleedyadu ay u qaybsadaan khayraadka waxyaabahaasoo dhan waxay ila tahay inaynu ka shaqayn doono shidaal in la helaa oo la soo saara macnaheedu ma aha dalkaasi badhaadhe iyo dhereg iyo wanaag inuu gaadhay waxay ku xidhan tahay nidaamka maamul wanaag la isla xisaabtan daahfurnaan ama transparency waxay yidhaahdaan afka qalaad ee dalkaasi uu leeyahay Ha- iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana loo baahan yahay siyaasadda dowladdaasi inay ka turjumayso inay isu dheeli jirto shidaalka masalan ay soo saarto ay dhoofiso iyo wax soo saarkii kale ee beeraha kalluunka qiimaha dalkaas eh, badeecadihiisii kala duwanaa ee kale ganacsigiisii ay leeyihiin ee aan lagu jeedsaninun shidaal waxaa laga yaabaa inuu inagu jiro fikir ah haddii shidaal la helo la soo saaro waa la dhergayaa wax walibana waa wanaagsanaanaya laba dal baan doonaya inaan tusaale u soo qaato oo labadaba shidaal soo saara laakiin laba xanuun ku dhacay waddanka la yidhaahdo innagu een, een, aynu u naqaano holand ama dhajka la yidhaahdo shidaal buu soo saaray hormuud buu ka yahay waxaa dawadeedna dhacay wax soo saarkii shidaalka ee uu goofinayey iyo qiimihii badeecadiisu dalka gudihiisa ay ka jirtay ayaa dunidii uu ka tartan geli kari waaya dabeedna xanuun la ydhaa dutch disease ayaa ku dhacay waddankaa waa markaa in la isu eegaa siyaasadda dawladduna ka turjumaysa wax soo saarkan shidaalka uun dunida- dhammaadkii dunida maaha haddii dalkaasi helo ee badeecadaha kale warshadayntiisa kale beeraha kalluunka siday qiimo u yeelaan karaan shaqaale ku filan oo jaban loo heli karaa dunidana ula tartami kartaa badeecadaas dhinaca kale markaad ka eegtay afaariqadeenna aad u timaado xanuun kalaa jira isaguna oo dal kale ku dhacay oo isaguna shidaalka aad soo saarta nigeria waa taqaanaan waxaa ku dhacay wax la yidhaha nigerian disease muxuu yahay markaa xanuunkaa nigeria ku dhacay bahalihii aslaaftaa loo laabay siyaasaddaa ah la dagaalanka musuq maasuqa iyo daahfurnaanta iyo isla xisaabtanku haddaynay jirin oo aanay berber soconin sahaminta shidaalka iyo soo saaristiisa waxaynu ka cabsi qabnaa in waana inaynu ku talagalnaa sidii looga hortegi lahaa waxyaabaha noocaas oo kale inay nagu dhacaan maxaa markaa loo baahan yahay marka hore ee la sahaminayo marka la soo saaro mar dhow markuu beebkii marayo ilaa beebkii baa la daloshanayaa inta meesha bahal lagu xidho shidaalkii la leexsanaya lacagtii soo baxday waa la lunsanaya marka waynu soo saaraynaa shidaalka waa sahaminaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin haddii noo soo baxana laakiin waa in mekaanisamkii iyo xeerarkii iyo nidaamkii daahfurnaantaha iyo waxyaabihii oo dhanna ay yihiin kuwo inoo dhan oo aynu ka shaqayno siyaasadda madaxweynaha iyo eh, ra-iisul wasaaruhuba waxay ku qotontaa daahfurnaanta isla xisaabtanka la dagaalanka musuq maasuqa iyo inaynu ka hortagno wax kastoo waxyaabaha kale ee dunida qaarkeed ka dhacaya inay innagana inagu iman kareen
kaasi wuxuu ahaa mudane mahdi axmed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka hadalkan ayuu waxa uu ka jeediyey munaasabad uu xilka kula wareegayey ee wasiirka cusub ee badaroolka iyo macdanta dhinaca kale ra-iisul waa wasiir ku-xigeen waa wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya looga baahan yahay in ay furaan waddooyinka ay maleeshiyaadka al-shabaab godoomiyeen si shacabka soomaaliyeed loo gaarsiiyo gargaarka haddaba wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi axmed ayaa yiri
marka mar walbo annaga aan hawl ku jirno ama adeeg ummadeed ku jirno maskaxdeennu waa inaan ku haynaa in musuqu uu yahay cudurka ama kansarka ina dilan kara dhulkana ina dhigi kara waa inaan ka fogaanaa kana foojignaanaa Eh, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maanta waxaa la ogyahay amniga ka sokow dalkeenna inuu abaarba ayna hayso ummad badan oo ay dhibaateenayso dhibaatadaas ummaddeenna haysa dee waxaan u baahannahay inaan u gurmanno u istaagno aan waddooyinka furno dhiigga la hurayo waa dhiigga ummadda lagu badbaadinayo haddii dhiigga s- ma garanaysa si macna darraa uu ku dhinto nasiib darray noqonaysaa marka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidii awalba looga yaqaanay waxaan ku gubaaminaynaa inay qayb weyn ka noqdaan barnaamijyada waddooyinka lagu furayo si ummadda gargaarka loo gaarsiiyo ee abaarahu hayso dhibaatooyinka badan hayaan si ma garanaysaa dalkuna uu u helo ammaan buuxa oo adeega bulshada loo gaarsi eh, oo adeega bulshadana ummadda loo gaarsiiyo eh, laamihii kale ee adeega bulshada fulinayeyna ay ku tagaan goobaha ummadda badbaadada ay u baahan yihiin si ammaan ah oo lagu gaarsiiyo adeegaas labada sana ee soo socda sida taliyaha ciidamada xoogga dal- dalka uu tilmaamay wasiirkana uu ka dhawaajiyey ciidamada inoo soo gurmaday ee walaalaheenna ee ka yimid waddamada kale garabna inagu siinaya inaannu sal- saldhiganno dalkuna ammaan inoo helo waxaa muhiim inoo ah labadaas sano inaan ku tabaabushaysanno kuna- kuna diyaargarowno waxaannu ka codsanaynaa ciidamada eh, qalabka sida Eh, raggooda khubarada ah ugu horeeyaan taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed iyo xigeenadiisa iyo jarnaalada kale soomaaliyeed ee howlgabka ee maanta gob- eh, ku nool dalka iyo dibaddiisaba inay qayb weyn ka noqdaan qorshihii lagula wareegi lahaa amnigaas oo lagula wareegi lahaa waddamadii inoo soo gurmaday si soomaali ay isugu tiirsanaato amniguna uu noqdo mid annaga aan eh, diyaar u nahay inaan la wareegno
kaasi wuxuu ahaa wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka wuxuu idinkaga imaanayaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada
dhinaca kale maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku guulaystay in ay kala qaadaan maleeshiya beeleed maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayay deegaano hoos yimaada degmada balcad ee gobolkaasi haddaba waxaa arrimahaas iyo arrimo kale a ka warraysanay waryaheenna maxamed amiin yabrow oo balcad jooga anaa maasantahay al cabdiraxmaan saacadihii lasoo dhaafay gaar ahaan labaiyo tobankii duurnimo ee shalay dagaal aan sidaa u buurnayn oo irbid dagaal ayaa ku dhex maray suurada xawaaliya oo kamid ah suurooyinka hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe walaalaalaha oo wada taga suuradaasi dagaalku uu koobnaa wax badan oo saacado badan socda inaysan ahayn sida warbaahinada qaar ay buunbuuniyeen maanta marka fasaare rasmi ah oo hadda ilaa alxaqiijin karo labada dhinac uu soo kala gaaray ma hayno balse maamulka degmada balcadi kan gobolka shabeellaha dhexe ayaa gaaray maalimadii shalay oo dagaalka labada ciidan kala qaaday oo kala dhex galay iyo odayaasha labada dhinac marka maanta ayaa lagu wadaa in marka labada dhinac heshiis lagu faro gudaha silsidaasi oo labada odayaal oo labada dhinac markaa la kulaysiin doona sida maamulka degmada balcad uu sheegay maxamedow dagaalkan muxuu salka ku haya laleeyahay horta dagaalka kuusab ku hayaa waa run ay iska haystaan labada beel ee walaala ah waana marar badan ayuu dagaalkan ka dhacaya suurada xawaali uu soo lalaabtay sidaan u burnayn ayaan labada dhinac la dhex dhigin gudoomiyaha gobolka iyo kan degmada balcad ayaana door dhow gaari doona suuradaasi iyo labada dhinac odayaashooda si markaa mid rasmi ah loo dhex dhigo labada dhinac marka dagaalkii shalay dhacay khasaare hadda ee la ogyahay oo ka dhashay sidoo kale waxaan maqlaynay in tuulooyin xitaa dab la qabadsiiyey maxaa ka jira wararkaas adigo sida dadku warbaahinada qaar ee maxaliga ay baahiyeen maahan sida wax u sheegeen waxaa jirta la gubay in la gubay sisin maahan wax la gubay tuulooyin laakiin waa sisin oo beero ku yaalay oo la gubay oo dadka labada dhinac qayb kamida ay gubtay gudoomiyaha tuuladaasi cali maxamed muuse ayaana goordhow aan la xiriir wuxuu u sheegay in xaaladdu taasay ay bedan tahay islamarkaana ku jiro wax dagaal ah oo labada ciidan la kala qaado oo meelo kala fog la kala geeyey goordhowna ay filayaan sacdaha soo aadan inay gaaraan tuulada gudoomiyaha gobolkan shabeellaha dhexe axmed meere matala axmed faal iyo gudoomiyaha degmada balcad maxamuud maxamed sani si markaa waawaan rasmi ah oo sadhexaad heshiis rasmi ah loo dhex dhigo labada dhinac
barnaamijkii faaqidaada wararka oo saakii idii kaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijku waxaa idiin soo saaray cabdirasaaq shiine anigoo axmedna waa idinla socodsiinayay intaan barnaamij ka lamid a ku kulmi doono waa bahda barnaamijka oo idinka tegaysa sidaas iyo nabadgelyay kaalintii sugaan ee wadaniga gabagabada iyo hobolada heegan
dugaan lagu eryaa cadow lagu digshaa lugti qarannimiyo dowladda u arka dadka yago waad u darakabaa dadka yago waad u darakabaa beledaynu duugnay hadda dowladan boogtaan dhaweyne dib u dhaawacdan beledaynu duugnay hadda dowladan boogtaan dhaweyne dib u dhaawacdan beledaynu duugnay hadda dowladan boogtaan dhaweyne dib u dhaawacdan beledaynu duugnay hadda dowladan boogtaan dhaweyne dib u dhaawacdan dadka yagoo diru dhaaw